dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa si gaara u salaamayaa dhammaan madax dhaqameedyada somalilan salaadiinta ugaasiyada boqorada iyo garaadada hadday joogaanba waxaan kala salaamayaa dhammaan marti sharafka kasoo qayb gashay waxaan sharaf weydiyaa inaan ka soo qayb galo caleemasaarka ugaaska cusub ugaas maxamed cabdillaahi ibraahim waxaanu ku faraxsan nahay inaanu ka qayb qaadanno anigoo ku hadlaya magaca baarlamaanka somalilan labada aqalba iyo anigoo ku hadlaya mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo taageerayaasha xisbiga qaranka ee waddani waxaanu waxaanu leenahay maanta caanahaanu ku daadinaynaa caleemahaanu saaraynaa ugaaska waxaa kale ooan ilaahay uga beryayaa ee uu inagu leeyahay ugaasku inaynu u ducayno marka waxaynu ugu ducaynaynaa ilaahay xilkaa weyn ee la saaray ee aynu saarayno maanta in ilaahay u fududeeyo aamiin dhaha waxaan jecelahay waan hambalyaynayaa waan leeya hambalyo ilahay xilkaa kuu fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ilaahay nabadayna siyaa mahadle subxaana watacaala waxaan aad iyo aad ugu soo hambalyaynayaa oon leenahay mood mood leenahay ogaas maxamed cabdillaahi ibraahim waxaynaba baryaynaa inuu noqdo ogaas khayr kaba oo ummaddiisa wax tara oo ilaahay waafajiyo waasilkiisa waxa weeye haddaynu u eegno dib u raacno ogaasyada iyo cuqaasha iyo salaadiinta waxaa xilkooda ahaan jiray inay wakiil ka haadaan dadkooda mujtamacooda berigaa may jiri jirin wasiiro iyo xildhibaano iyo asxaabi may jiri jirin waxay ahayd waktigii magaranaysa aynu calanka qaadan waxay sheegi jireen baahida beeshooda kolba ka taagan way u hadli jireen waxaay ogaan jireen cidda dhibaataysan xitaa ilmaha dhasha way ogaan jireen way qoran jireen waxayna dad xoogaala oo dadkooda la nool oo magaalooyinka badana aan joogine la jooga markaana mujtamacooda halku degan yaho markaa aan baadiyaha u badnaa hadda waa waynu badannay shacbigu u batay hadduu shacbigu batana madaxu way badanaysaa waaynu magacyadii waynu soo koobnay inagu mandaqadiina waxay la bixi jirtay suldaan boqor iyo ugaas iyo maynu lahaan jirin hadda waxa inoo harsan oo waa malaaq malaaq baa inoo harsan odayga malaaqyada waxa weeye waxaad doontaanba la baxo xil baa idin saaran maaha salaadiinta iyo ogaasyadu maaha inay ku xidhnaadaan madaxtooyada maaha waa waxa weeye inay ku xidhnaadaan dadkooda weeyo dadkooda u hadlaan biyo la-aantooda ka hadlaan tacni la-aantooda ka hadlaan wadda la-aantooda ka hadlaan baa weye marka waxaan ka baryaynaa isaaxu tacaala salaadiinta qolna waa mid isboqray midna waa mid la boqraye hadda waxa uu eegayahay suldaan maxamed suldaan la boqray buu eegayahay oon isboqrayn isagu way muuqataa yaa ogaasku ogaasku ogaas la boqray oo la caleema saaray oo isagu aan iscaleema saarin ayuu eegyahay waxaan leenahay hala ogaado hala xilkiisa hala caawiyo isna dadkiisa ha ogaadaan leenahay ilahi waxaan kamid ilahay hawsha kuu fudeeyo subxaana wa tacaala salaadiinteenna waxaan leenahay salaadiinta somaliland waxaad ku dayataan salaadiinta puntland ku dayda ee danta guudu ka hadla ee dan reer ka hadal ee magacanasa ay telefon ilasa soo taagan haddaan reer hebel nahay maalintii lawatay madaxweyneheenu tegey baana yidhi shikalaga shanaad waxaa lagu yidhi madaxweyne ma daawataa horta t v-giina maxaa dhacay buu yidhi waxay dadkii soomaali calanka hor qaataa tiilo qabaaliun baa u noqotay oo t v-na waxaan qabiil hona ka soo baxaya ma jiro waxaan leenahay salaadiintu qabiilka ha kala hamaqnaadeen t v-yado hala hadlaan geedkaa lagu hadlaa geedkaa qabiilka laga taga lama tago t v-yada iyo publica media lama tago aan leenahay walayaal ilaahay u janaysana tuso والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته